bismillahi raxmaan raxiim isbaxa wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka sugan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan oo ka jawaabay eedo loo jeediyey oo ku aadanaay inuu doonayo kursiga allah u naxariistay khadiija diiri qaar ka mid ah musharaxiinta puntland oo soo dhoweeyey go-aankii bixitaanka s c kaatumo gudoomiyaha hay-adda sadma oo guddiga ololaha ee hooyo badbaadi hal qoys oo gargaar ay ka dardaarantay khadiijadiiri gaarsiiyey dad rayda imaaraadka carabta oo sheegay inay dayactirayaan buudooyinkii ku burburay magaalooyinka fatahaduhu ay ka dhaceen soomaaliya qaar ka mid ah shacabka degmada badhan oo aragtidooda ka dhiibtay go-aankii s s c khaatum ee ka bixitaanka puntland dowladda soomaaliya oo dib u howlgelinaysa adeegyadii madbacadda qaranka wararka dabaddana waxaa ka mid ah israa'il oo duqeymo culus ka geysatay marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka disembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayoy warkasoo haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa waxa uu ka jawaabay eeda dhowaanaha loo jeedinayay iyo sidoo kale hadalla soo baxayay oo ku aadanayay in uu doonayo in uu usoo wareego dhanka iyo dowladda federaalka soomaaliya si uu u helo kursiga allah u naxariistay amase kursigii ka geeriyootay xildhibaanada khadiija maxamuud diiriye waxaana sidoo kale xildhibaankan dhowaanahan la sheegayay in uu doonayo sidii uu muqdisho u imaan lahay kagana soo bixi lahay golaha wakiilada ee somalilan balse ugu dambeyntii xildhibaan barqad jaamac batuun oo ah xildhibaanka eedahaasi loo jeedinayay ayaa haatan si toos ah kaga jawaabay arrimahaasi waxaana gebi ahaanba uu sheegay in eedaha loo jeediyey iyo hadalhaynta baraha ee bulshada lagu faafiyey aysan ahayn mid sax ah oo uusan dooneynin inuu kursigaasi ku fadhiisto
muqdisho aan rabo oonu bu-ayo oonu balanbalayo dee horaan u tegi lahaa waxa calaabasidii misaalkaaga filan laba wiil ka hor baan u n sentarka jineefo ka yimid anoo somalilan difaacaya haddii damac kale igu jiro horay anoo mucaaridoo siddeed sanno mucaarida oo waxaan dhib soo maray dee ilaahay ogaa ayaan ka qanci lahaa somalilan oon ka tegi lahaa oo meel kale aan ku doorsan lahaa xildhibaane waxaad ahayd xildhibaankii ugu codka badnaa ee shacabka somalilan ay doorteen koob iyo labaatan kun oo qofaa ku doortay in shacabku ay kaaga shakiyaan xildhibaane inaad federaal u socoto inaad muqdisho tegayso balka walaal dee cabdijibaarow intaad makarafoonkan mm t v ay ku qoran tahay intaad qaadatay somalilan oo dhan lamaad dhexgelinde oo shacabka intaad su-aal weydiisay shacabka ma odhan waanu ka sheegasanna dad kale aragti iyo afkaar siyaasiya u nahay ayaa dee ruumarkan iyo xantan inay dadka geliyaan doonayay marka codka somalilan iyo calankan huwanahay cidaan ku doorsanaya ma jirto horta taa ku biyacab hana igu celcelin dee dhowaan allah u naxariisto waxaa geeriyootay wasiir khadiija oo dee isku deegaan aad ka soo jeedaan oo magaalada muqdisho ka ahayd xildhibaan iyo wasiir aan dhicin tan iyo burburkii kadib waxaad warbaahinta ka sheegtay xildhibaane inaad doonayso inaad ka qayb gashaan aaskaasi inkastoo aadad arrintaasi aanay suuro gelin dad eedayma kuu jeedinaya ayaa waxay sheegayeen xildhibaane inaad doonaysay inaad doonato wasiirka iyo xildhibaankaan dhicinaya federaalka soomaaliya bal arrimahaas ka warran barkar batuun marna damacaas ma galay bismilah alxamdulilah horta walaashay allah u naxariisto waan dee ka murugoonnay waa tacsiyadaynay waana runtii qof qiimo badan bay agteeda ka ahaydoo qof ixsaan badan wanaagsan somalilanna dadka jecel bay qadiijo ku jirtay markii ay nooleed waa tii xaflad weyn qabatay waa tii somalilan ammaanaysa waxaa na midaynayaa maaha meelahaanu kala joogno waxaa na midaynayaa waa insaaniyadda iyo wada dhalashada iyo ehelnimada iyo wax isku ahaanshaha iyo wadajirkayaga ummadeed iyo wanaagga aanu ka wada simannahay baan na midaynaysay qadiijo qof islaama bay ahayd caawimaad way naga hoosaysaa waan u ducaynaynaa ilaahay dembigeeda inuu dhaafo tan labaad ee ah muxuu ahaytay de qofka siyaasiga waa inu xamil yeeshaa hadduu wax kasta ka jawaabo dhibteeday yeelanaysaa hadduuna qofku xamil lahayn uu caban yahay uu damqanayo marka hore baynu kursiga soo doonta marka intaasoo reflectionaada babliga ka imanaya waxbaa la isweydiinayaa waxbaa lagu odhanayaa waa lagu eedeynayaa waa lagu dhaleecaynayaa waxaana kursigaa wato haddaad qof suuqa iska jooga tahay cidina kuma kuma eedeynayso anigu nin reer somalilan baan ahay somalilannimadeeda nin ku qanacsan baan ahay nin dalkiisa jecel baan ahay haddii damac kale igu jiro horay anoo mucaaridoo siddeed sanno mucaarida oo waxaan dhib soo maray dee ilaahay ogaa ayaan ka qanci lahaa somalilan oon ka tegi lahaa oo meel kale aan ku doorsan lahaa bartan baan ka awow ka awow ka awow ka soo jeedaa oon ku abtirsadaa awowgay ciidankii ingiriisku ahaa batuun anigu bartan baan joogaa shacabka somalilan baan jecelahay iyaguna way jecelyihin qarankaygaan jecelahay isna wuu jecelyihin doodaydii u dambaysay iyo difaacii somalilan aan ka galay waanigii tegey jineefa waanigii dalkayga u hadlayay waa tii madaxweynehoonu kala aragti siyaasi ahayn muddo dheer aanu soo kala hor jeednay waa kii madaxtooyada igu yeedhay igu mahadnaqay saan somalilan u difaacay saan somalilan runtii maadaama odaygii qaranka u yahay ilaahay baa somalilan igu karaameeyey karaamadeedaan huwanahay codkii ugu badnaabay shacabku siiyeen nin ku wacad furaya somalilan
codkaasina wuxuu ahaay xildhibaan barqad jaamac batuun oo ka tirsan baarlamaanka somalilan kana jawaabayey hadallo dhowaanahan isla dhex marayey oo ku aadanay inuu doonayo inuu muqdisho yimaado si uu u helo kursiga khadiijo diiriye allahu naxariisay khadiijo maxamuud diiriye dhanka kalena haddii aynu eegno musharaxiinta puntland qaar ka mid ah waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku taageerayaan go-aankii s c khaatumo musharaxiinta madaxweynaha puntland qaarkooda ayaa waxa ay soo saareen war amase ay kusoo dhaweynayaan go-aankii bixitaanka s c khaatumo waxaa lama horaan ah in la helo heshiis kala guur ah si s c khaatumo uga baxda puntland waana in aan loo sii xulin xildhibaanada s c kahor kow iyo soddonka desembar inta laga helayo heshiis loo dhan yahay ayaa lagu yidhi war-saxaafeed ka soo baxay qaar ka mid a musharaxiinta maamulka puntland dhinaca kale walaacay ka muujiyeen hanaanka xulista xildhibaanada baarlamaanka iyaga oo ku eedeeyey madaxweyne deni inuu isagu xulanayo waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo sheegay in xildhibaanada haatan uu wado amase lasoo xulayo ay yihiin kuwa u janjeera dhanka iyo siciid cabdulah deni musharaxiintu waxa ay dalbadeen in meesha laga saaro warqadda dembi la-aanta c i d da ee lagu xirayo qof xildhibaan raadinaya iyo weliba in la helo isimo korjoogto ka ah oo hanaanka xulista xildhibaanada baarlamaanka lixaad ee puntland kor kala socda waxaa sidoo kale ay soo saareen qodobo dhowr ah oo ka kooban ilaa iyo toddoba qodob kuwaasi oo ay kaga hadlayaan dhammaan arrimaha ku aadan doorashooyinka puntland musharaxiintan ayaa waxa ay gaarayeen tiradoodu ilaa iyo afar iyo toban xildhiba waa afar iyo toban musharax oo u taagan xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka puntland kaasi oo ay doonayaan in ay ku guuleystaan amase xildhibaan walba uu doonayo in uu ku guuleysto dhanka kalena haddii aynu eegno gudoomiyaha hay-adda sodma ee guddiga ololaha hooyo badbaadi hal qoys ayaa ku wareejiyey gargaar ay ka dardaarantay allah u naxariistee wasiir khadiija maxamed diiriye waxaana gudoomiyaha uu gaarsiiyey waa gudoomiyaha iyo mas-uuliyiin kale ka socda hay-addaasi ay gargaarkan gaarsiiyeen qoysas danyar ah
waxaan runtii ku faraxsannahay inaad maantana soo booqateen waxaan kaloon ku faraxsannahay inaad noogu socotaan dardaarankii ay ka tagtay walaasheen khadiija oo ahaa runtii in dadka dhibaatoon wax la gaarsiiyo taasoo aniga si khaasa iila dardaarantay oo ay iga sugaysay inaan runtii aan baxsho raashin loogu talagala dadkii dhibaatadu especially dadka ugu liito oo haweenka runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaya inaa idinkuna daba socotaan iyaduna inay igala dardaarantay oo ay runtii dhahday guddoomiye aamino ku wareeji alaabtaasi ee itiri anugu ma garanaynin iyaduna hadda runtii ma ogeynin dhimashadeeda laakiin mar qaar waxaa isleedahay dadka ma loo sheegaa isleedahay maxaa yeelay ma dhici jira inay itiraahdo anu waxaan u malaynayay inay ii imaan doonto igala wareegi doonto laakiin inay igala dardaarantay dhacday marka soo dhowaada waa idinla shaqayn doonaa dardaarankaas anigoo fulinayo alaabtii ay igala dardaarantay waa tan gadaasheeda ka muuqato waa idin diyaar xilligaad dadkiina soo diyaarsataan ayaa insha allahu tacaala ha laydin rarayaa aada iyo aadna waa u mahadsantihiin ilaahayna ha u naxariisto wasiiradayni aniga abtigeedna waan ahaa runtii aada iyo aada iyo aada iyo geeni noo taabata naqatay ummadda soomaaliyana taabatay
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne hay-addan markii aad aasaastay oo aad u magacowday sodma maxamuud macalin loo dhiibay habeen iyo maalin wuu shaqeeyaa waxaan markhaati ka nahay ilaahay hortiisa uga markhaati nahay wixii naloo keeno si adag weliba oo aan asxaan lahayn inuu dadka ula xisaabtamayo uu leeyahay weliba waa in la gaarsiiyo oo weliba waxay tahay inta lagu dul yimaado dadkii la fiirinayo maxaa la hubinayaa dadka masaakiinta waxa la siiyo dadaa waxay caadaysteen inay masaakiinta wax ka qaataan
dhanka kalena haddii aynu eegno wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dawud awes jaamac ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay maareeyo ku-xigeenka wakaaladda madbacadda qaranka wasiirka ayaa mas-uuliyiintaasi kala hadlay sidii dib si rasmi ah looga howlgelin lahaay adeegyadii madbacadda qaranka oo ay u qaban jirtay dalka kuwaasi oo muhiim u ah habsami u socodka howlaha dowladda iyo shacabka intaba waxaa wasiirku uu mas-uuliyiintaasi ku booriyey in ay soo diyaariyaan qorshaha farsamo ee dib u howlgelinta adeegyada madbacadda oo hakad ku yimid burburkii dalka ka dhacay kadib maareeyo ku-xigeenka wakaaladda madbacadda qaranka ayaa sidoo kale iyo mas-uuliyiin kale ayaa dhankooda ballan qaaday inay dardar gelin doonaan waajibaadkooda ee ku aadan dib howlgelinta madbacadda qaranka iyo weliba soona dhoweeyeen dadaalka wasiirku doonayo in wakaaladda madbacadda qaranka ay bilowdo bixinta adeegyadii loo sameeyey markii hore amase awal ay qaban jirtay kulankaasi waxaa goobjoogka sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada dhinac kuwaasi oo ku aadan dardargelinta amase sidii dib looga howlgelin lahaay madbacaddii qaranka dhanka kalena haddii aynu eegno qodobka kale qaar ka mid ah shacabka degmada badhan ee puntland waxa ay aragtidooda ka dhiibteen amase ay ka hadleen go-aanka s c kaatumo ee kabixitaanka maamul goboleedka puntland waryaheena badhan nooga soo warrama ayaa warkan noo soo diray shalay ayay ahayd markii samada dhaqanka s c ay sheegeen gebi ahaanba inay ka tanaasulaan matalaad ay ku lahaayeen maamulka puntland haddaba sidee u arkaan shacabka degmada baran go-aankaas waa kuwan shacabka degmada baran oo ka dhibanaya aragtidooda haddaanu nahay bulshada ku nool degmada baran iyo nawaaxigeeda waxaanu ka hadlaynaa sida aan u aragno khaatumo state ka go-itaankii ay ka go-day puntland ma ahayn inay haddeer ka go-day lixdii februari bay go-aan gaareen simadeeda iyo dadka deegaanku go-aan waxay ku gaareen aanay puntlandna ka tirsanayn somalilandna ka tirsanayn waana soo dhoweynaynaa waana ku mahadsanyihin ilahi waxaan uga baryayaa oo u rajaynaynaa inuu ku guuleeyo horumarna gaarsiiyo iyo barwaaqo iyo bashbash aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa ss inay hadday ka baxaan meesha la yidhaahdo puntland sababtu waxay tahay mar hadday dee isxoreeyeen oo uga baxeen danahooda inay danahooda u urursan yihiinoo dee state gaara ay noqdaan anigu waa soo dhoweynaya aad iyo aad baan usoo dhoweynaya waxaanu soo dhoweynaynaa mar hadday isku filaasha gaaraan s s c oo ay labadii maamul mid kasta ay ka baxeen ayagu isku filaasha gaaraan aad iyo aad baanu u soo dhoweynaynaa aragtidayada laakiin in yaroo waana ah baanu ku daraynaa waxa weeye waa intaasoo uga sii dhowaataan shaki baa la qabaayo waxaa la leeyahay war maamulada kale sow iyagu isku jeeseen awal dadka inay ku jiraan waa curdan dowladdu waa sidaa uga baxdeen waa soo dhoweynaynaa waxaanu ku daraynaa waa intaasoo uga sii dhowaataan waxaanu marka koowaad u hambalaynaynaa go'aanka ay qaateen s c sababtuna waxaa weeye wuxuu muhiim ugu yahay waxwadaqabsigooda iyo goonistaagooda iyo iskuduubnidooda waxaa weye dhammaantay waxaan u hambalyaynaa s waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay maamulkiina adkaystaa waxaan leenahay ha noqotaa puntland iyo s c laba maamul goboleed oo walaalaa oo isweheshada oo issoo dhoweeya ma jiraan waxa weye dan- dan- taladeedana danteedu waxay danta s s c iyo danta puntland waxay ku jirtaa inay go'aankaa qaataan s s c aad baan idinku hambalyanaynaa waxaan idhi halkaa ka sii wada isku duumnidu mar waa tii guusha keentay mar walbana waxaan rashaynaynaa halkaa ka sii wadaan aad baan marka ugu horeysa een, aad baa ugu mahadsantihiin ra- een, rayo goob su-aasha ana weydiiseen waa su-aal muhiima oo aad saxaafaddu een, bableeshanka ee dee in la weydiiyo ah nin walba wuxuu ka qabo marka ugu horeysa aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa arrintaa iyada ah go'aanada ay qaateen een, maamulka s c iyo een, maxaan ku rahdaye salaadiintiisa iyo iyo koofiyadiisa ay qaateen oo isku- isku raaceen shacabkuna uu aad iyo aad markii horena soo halgamay haddeerna uu arrinta markay arkeen waxoogaa waqashwaqash iyo waxoogaa la kala yaacyaac ay ark- dareemeen ay ay jamaahiirtu ay aad iyo aad arrintaa uga dhiisay arrintii jamaahiirtana lagu raacay oo lagu maxaan ku rahdayey lagu lagu sabooray Een, waxaan leenahay Een, labada maamulka c c waa muqadas waa in uu sidiisaas u ahaadaa anigu ma taageersani puntland oo beelaha ay ka socoto dhammaantood oo kala baxa ma taageersanee waxaan taageersanahay midnimo oo puntland oo dhan ay midnimo noqotay in allainta loo rajiray dabadeedna soomaaliya oo midowda wax tafaraarq oo ma taagsanin haddaan magacayga waxaa la dhaha Baciis Cumar Cali een, ee oo ka mid ah bulshada bulshada reer Barmeed een haddii aad ra'yiga iga weydiisay arrinta khaatumo waan soo dhaweynaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in khaatumo maanta ay yeeshaan maamul u gaar ah maamulkaasi een, wuxuu sababayaa in awood een, een, ay ka helaan siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in badan siyaasadda Soomaaliya maamulka khaatumo ama dadka reer khaatumo een, kama ay muuqaneen laakiin maanta- maadaama ay yeesheen maamul gaar ah u gaar ah way ka muuqanayaan haddii ilaahay karto insha allahu waxa weeye dee iyagana iyo kuwa la mid ah sida een, reer sanaago kaleeto oo ee, iyagana siyaasadda soomaaliya oo kaleeto ka qatan ama tan gudaha ka qatan oo kaleeto iyagana inay ku daydaan haddii ilaahay garto oo walaalahooda wax la qaybsadaan ama ay sida maanta kaleeto ee, ee, khaatimo oo kaleeto wax u qaybsadaan u samaysteen inay u samaystaan insha allah aad iyo aad baan ugu faraxsan guul baan leeyahay weliba anugu taa waxaan ka jeclaa anu inay israacaan sool iyo sanaag iyo iyo- iyo togdheer baa inay israacaan taas aanu rab- labada rabay laakiin ma ay suurtagelin haddase waxa weeye walaalahay een, puntland baan weli ku jirnaa laakiin haddii anaga wax ku arkayn ku helin taa puntland wax ku helin waxaan rajaynayaa insha allahu mid inaga noo gaaraan samaysano haddii ilaa karto
codkaasina waxaa u dambeeyey warkii uu noo soo diray amase qardha uu nooga soo diray waryaheena deegaanadaasi guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waa nageyntahay ciddii wararka igu seegaan waxay diibkaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel